intuu degay qaar baa meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qibay
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadow hadaha oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaadow kaad wada huban tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
barnaamijka dhegaystayaal xulashada waraysyada raadiyaha cadaadow habeen walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa oggolaaday heshiis kaalmada dayncafinta dowladda norway barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan kulanka golaha wasiirada iyo wixii laga soo saaray dowladda soomaaliyana waxay soo saartay amaro ku wajahan xarumaha dhaqan celinta ee dalka haddaba barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha woodale laga helo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale gelle xaafna waxaa uu taliyaha amniga gobolka mudug u magacaabay gaashaanle duraan cabdi xaashi halka taliya ku-xigeenna loo magacaabay dhamme mahad axmed warsame barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale gelle xaaf waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii allaha awooda leh laga helo ra-iisul wasaare khayre oo fariin tacsiy ah u diray walaalaha dalkaasi turkiga isagoo uga tacsiyey dhibaatadii uu gaarsiiyey dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyana waxa uu ka dhoofay dalka isagoo aaday waddanka burkina faso halkaas uu kaga qaybgelayo kulan muhiima barnaamijka ayaa dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan booliiska hirshabeelle oo soo bandhigay aabbe wiilkiisa ku gowracay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo barnaamijka qaybihiisa dambena waxaad dhegaysan doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan gabagabadan barnaamijkana dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogtee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogtee
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad soo gelayso sabtina ay sii baxayso taariikhduna ku beegantaha shan iyo labaatanka bisha labi waa shan iyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan dhegaystayaal barnaamijka qadarka waa wadda ku jira anigoo jarmaarkaan idinla socodsiin doona waxaa dhanka farsamada iga saaciidaya saaxiibkay haashim yare
dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii kii idinkaa khaldimay dalkii idinkaa qarribay dadyou kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal siddeetan iyo siddeed dhibc shan baad naga dhegaysanaysaan caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan barta aanu ku leenahay internet-ka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websaydadan saaxiibka nahay hob iyo media dot com galmudug online iyo sidoo kale waa baryey aanu ku bilaabana deegaanka farlibaax oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa saaka xilli hore la wareegay ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana ciidamadaasi al-shabaabku ay la wareegeen ama ay u suurto gashay kadib markii halkaasi ay ka baxeen ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha deegaanka farlibaax ee gobolka hiiraan jamaal cali cabdulle ayaa warbaahinta uga waramay sida deegaankaasi uu yahay waraysi gaar uu siiyey raadiga cadaado ayaa arrimahaasi kaga hadlay
xaalada guuloo deegaanka waa hadda waa nabadgelyo nimankii dhagirqabayaasha ayaa saaki soo weeraray alasaydi waan ka warqabnay xogtooda iyo xaaladooda waan la soconay meel magaalada ka baxsan ciidankoo degan ayay xabad kusoo bilaabeen waana la iska celiyey dibay u laabteen meelihii ay kasoo raqaseen dib ugu laabteen waxaa ilaahay maadiisa wax khasaara ah oo na gaadha ma lahan dad awal ku talagalay oo dhufaysay u qodayihiin oo dhufays ku jiraan ahayn iyadana kullay dhaawac bay meesha ka qaateen oo dhiigooda aragnay laakiin annaga xaggeena haba yaraatee wax kasaaraan ma jiraan ma jirtaa al-shabaab inay u suura gashay inay la wareegaan deegaanka
maya maya waxa wax ka jira ma lahan soomaalida hadday maqlaan meel hadal shabaabaa tegay waa la wareegaanay iska leeyihiin laakiin waxaas wax ka jira male khasaaraha waxaa la sheegay in saddex ruux ay halkaasi ku dhaawacmeen oo dhinacyada dagaalamo u badan ma jirtaa
maya annaga wax oo dhaawac haba yaraatee hal shaksi xitaa ma jiraan oo dhaawac la soo gaaray isbitaalka gobolka oo galweyne oo nooga safeeyana waa weydiin kartaa midka degmadana waa weydiin kartaa wax haba yaraatee khasaaraha oo la soo gaara ma lahan
dhinaca iyagaa weerar ahaa annaga niman dhufayso ku jiraan hayn ayagaa weerar ahaa khasaarahan ayaga gaaray dhinaca al-shabaab maxaa xaqiijin kartaa in khasaare ay gaareen wallahi anagu hadda waa saddex iyo waa laba kumadi kuma dhii karno laakiin dhiig baan aragnay oo meel ay ku duduuban ay qaateen aragnay waa gartay deegaanka farlibaax markii aad dadka u sharaxdo qiyaastii magaalada beledweyn halkuu u jiraa dhinacoos uga beegan yahay bal dadku sharax beledweyn wuxuu ku yaalaa galbeedka degmada beledweyn wuxuu u jiraa konton kilomitr muxuu ahaa kontonkaas kilomitr jiraa xagga qordaxudhacowna ka xigaa waa deegaan muddo toddoba sano ah nabadgelyo ah wax ciidamo dawladda federaalka soomaaliyeed oo gaarayna ma jiraan wuxuu xad yahay degmada beledweyn iyo degmada sieglow iyo degmada ceel darde waa dhul baaxad weyn markii aad qaadato tilmaanta degmooyinka aan kuu sheegay intay isu jiraan dhanka koonfureed wuxuu deris kala yahay degmada sieglow dhanka muxuu ahaa bakool oo xudur caalberdere leeyahay aliasaale meel la yidhaahdo dhanka beledweynena marowdile meel la yidhaahdo iyo muxuu ahaa ilaa wiiw ku dhigto marka deegaankaas ballaaranu ku fadhiyaa dhammaantiisna shabaab waa kaxur meelaha shabaabka noogu soo duulayo waa dhanka degmada beledweyne mafan waa gartay
marka degmada dhamaan gebi ahaanteed waa xur ciidan dawladeed ama amison oo koo dagaalamana ma jira waxaa koo dagaalama dadka shacabka ah oo degmada iskale
waa gartay hadda yaa ku sugan marka deegaanka
waxaa kusugan marka deegaanka waa kusugan
waa yahay marka maxaa hadda ku baaqaysaa guddoomiya ugu dambeyn oo dawladdii iyo maamulkii hirshabeelle
waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka oo soomaaliya ayada waajibaadka koowaad uu ka saaran yahay inay dalka ay ka xuraysa cadowga argixisada dadka soomaaliyeed dhibaataynaya waajibaadka koowaad ayaduu ka saaran yahay dadkaas shacabka muddo sagaal toddoba sana ay dagaalamayeen ay xabad ridayeen way daaleen cid ku taakulaysay ama dhaqaalo ku bixisa ama rasaas siisa ama ciidan u tababarta malahan intaa jeebkooda ay ka socdeen way daaleen waxaan ka codsaynaa dowlad federaal oo soomaaliyeed hada jirto dadkaas la caawiyo oo gacan la siiyo waa ko dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ka codsaynaa madaxdiisa in ay warbixintaas iyo deegaanka ay ka mas-uulka yihiin inay waxyaalihii adeega fasiladka looga baahnaa laga hela ayagana xagga waxbarashada iyo caafimaadka
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasnagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegeysanaysaan markaana muqdisho xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeeyey hindi sharciyeedka duulista hawada waxaana halkaasi xildhibaanadu ay ka doodeen aqrinta sharcigaasi gudoomiyaha maxkamadda waa gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya xildhibaan aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay waxaana sidoo kale isagana goobta ka hadlay wasiirka duulista hawada maxamed salaad omaar si wada jir halkaasi uga hadlay
kolkaa qoladii shaqada gaarkaa ku maqnayd baynu u yeedhanay waxaa kolkaasi muddadaa dheer eed meeshan fadhideen ee dul qaadateen waa idinka mahad celinayaa intaa kadib waxaan ku soo dhawaynayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane kusoo dhawo mudane wasiir
laba kun toddobai tobankii waan soo dhammaystirnay ilaa iyo hadda waxaan ka shaqaynaynaa ansixintiisii wax ka bedelistiisii iyo meelmarintiisii alxamdulilah waxaa inoo soo dhammaatay qeybtiisii koowaad golaha shacabka usoo ansixiyey maanta idinka idin horyaala sharcigan marxalado kala duwan ayuu soo maray ahmiyadiisana runtii lama soo koobi karo sida aad la socotiin sharcigan waxaan yiri waa dastuurkii lagu dhaqi lahaa maamulka hawada sida uusan wadan u jiri karin dastuur la-aan ayaana sharcigan la-aantiis hay-adda duulista raayidka aynan u jiri karin waxaa xusid mudan sanadkii laba kun sideed iyo tobankii bishii juun sideed iyo tobankeedii waxaa si official ah ooga soo wareegay magaalada nairobi maamulka hawada wuxuu kusoo wareegay magaalada muqdisho shahaadadii aarboorada ku shaqeynaya ma jiro laysanka uu wasiirku sheegay shaqaalaha xitaa hagaya dowradaha laysan ay ku hagaan injineerada dayactiraya dowradaha laysan ay hay-addu bixiso ayuu maaragtay ay kusoo howlgalaan iskuullada aviationka tababarka bixiya laysan iyo shahaado ay ku shaqeyn u baahan yihiin dhammaantood hal xaboo gacanteena ku jiraan ma jiro aarboorka aarboorada aan ku shaqaysana dhammaantood standardka caalamiga way leeyihiin kan muqdisho ku jiro dhammaantood mid caalami haystaa ma jiro wuxuuna ku xiran yahay in sharcigan aan helno kadibna aan ka howlgalno
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaha sugisi
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaqoon qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yahoon qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
waa hagaag dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad gala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com markaana gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa waxa uu ka hadlay ololo nadaafadeed oo ay ka bilaabeen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ololahaasi uu yahay ama looga golleeyahay sidii nadaafadda magaalada kor loogu qaadi lahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo warbaahinta isagu la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay ka go-an tahay koruqaadista bilicda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka isagoo dhanka kalena dadka ugu baaqay inay ka qeyb qaataan ama ay gacan ka siiyaan maamulka gobolka banaadir sidii bilicda magaalada kor loogu qaadi lahaa waa u mahad celinayaa bulshada afarta degmo ee maantay isu diyaariyey inay magaalooyinkooda degmooyinkooda inay nadiifsadaan middaas ayada ah waxa ay ka turjumaysaa diyaargarowgiinna diyaargarowgiinna iyo sida aad halkan maanta isugu timaadeen iyo qalabka aad wadataan oo dhammaantiis ah qalabkii nadaafadda waxa ay ka turjumaysaa sida aad uga jawaabaysaan halkudhiggeennii ahaa bulsho nabad ah iyo beled nadiifa waxaan doonayaa halkan inaan idiin soo gudbiyo halkan inaan idinkugu soo gudbiyo salaan aan idinkaga sido madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka waxaa naga go'an inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulno wixii bulshadeennaa horumar u ah maxaa yeelay annagu wiilal iyo gabdha haddaan nahay adinkaan nahay wiilashiin iyo gabdhihin adinkaan nahay walaalihiin waxaa naloo diray inaan dadkiinnan oo annaga dadkeenni ah inaan daryeelkooda ka shaqayno ayaa naloo diray sidaa darteed ma jeclaa ma jeclaa karno mana aqbali karno mana isu dhiibi karno inayna addoonsadaan ama aan lahaysto u noqonno ma aqbalayno waxaan doonayaa marka arrintaas inay dhab naga ahaato midka qarriban gurigaaga qarxinaya kaa qaxinaya wiilkaaga waxbarta dilaaya gabadhaada waxbarata dilaaya qalbiga qoyaanka ka ilaalinayo qalbiga ka qalalay waalan oo naftiisa dilka ka soo bilaabaya inayna u ogolaan dalkeena iyo dadkeena inaana u ogolan waa inaan ka ceshana haddaan nahay gobolka banaadir dowladda hoose ee xamar waxaa naga go'an nadaafadan kambeynka hadduu bilaawdo inuu bilaabanayo ganaaxii loogu talagalay muwaadanka ku qaldama waddankiisii haddaba
waxaan ahay ganacsada anu ganacsadaan ahay oo waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaan oo markay dadku ay cunaan kutuleetay beesha almananayso iskolabada kaarno wara furito ayay dadku caddaan kabacdi dibraday bicisaa walaalo dadku wax dharag bixi uma baahnay wax gaajada bixiya u baahan yihiin yaa maxaa tidhi dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada bi'iya laakiin uma baahna wax dharaga bi'iya miyaa tidhi alla ilahay waa sidaa adeer adigaa iga quman waa runtaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribaywaahagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha iyo aad weli la socotaan markaana gobolka gado dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay maanta ciidamo geysay gobolka gado qeybo ka tirsan waxaana arrintaasi ay sababtay xiisad halkaasi ka dhalatay waxaana xiisadda u dhaxaysaa ciidamada jubbaland oo iyagu kasoo horjeeda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay geysay degmooyin ka tirsan gobolka waa gobolka gado gaar ahaana degmooyinka baardheere iyo luuq iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi haddaba sidoo kale madaxda maamulka jubbaland oo u magacaabay gobolkaasi ayaa iyaguna sidoo kale ka hadlay ama kasoo horjeestay ciidankaasi dowladda federaalk soomaaliya ay geynaysa gobolka gado ismaaciil sheekh cabdi qorax koofi oo isagoo ah guddoomiyaha degmada baardheere oo maamulka jubbaland oo halkaasi u magacaabay ayaa waraysi gaara caawa uu siiyey raadiyaha cadaado waxa uu kaga hadlay arrimahaasi ya xaaladda magaalada waa iska caadi waxa weyn hadda maaragtay dhibaataha ma jiraan waxa waxaa jiray dhanka maamulada dhan kaloo degmada kasii shaqeynaya jiray waa la soo bedelay marka dhan kale ayaa lagu soo magacaabay meeshii marka shaqada kala wareejinteeda iyo hawshii waxoogay ee, nin ahaa taliyaha ciidamada oo qaab kala ee, hawsha u dhigay iyo waxna aas adiga laisku maandaafay laakiin hadda xaaladda waa okay degmadana waa shaqaynaysaa wax sidaana ma jiraan ciidan adeeg wadatii ayaa laleeyahay waxay xoog kula wareegeen xarumaha degmada ee maamulka jubbaland bal ka waranta
xarumaha degmada ahaa annaga joogna ee, waxaa weeyaan ciidamadana dee annagana taabacsan yihiin ee, wax hadda dhibaatahana ma jiraan si buuxdaan hadda yaan degmada gacanta ugu haynaa marka taasna waxaa keentay degmo hadda in lala wareega ee ma jirteena shacab baa loogu shaqaynaya laakiin taliya ciidanka oo yimid oo sharciyad aheedina u hogaansamaa waxaa la yidhaahdaa sharciga iyo sharciga baal maray oo waxyaabo kale ay qaadeen marka waxay noqotay marka inaan ee, ee, degmada in lagu shaqeeyo qasbiyan bay noqotay maadaama annaga aan sharciyad u haysan waa gartay waxaa jira gudoomiye kale oo een, u magacaaban ee magaalada baardheere adig yaa kusoo magacaabay
magana gudoomiye kale oo magaalada baardheer u magacaaban ma jira dalka sharci constitution baa ka jira oo ay kusan tahay annaga state baan maaragtay aan ka tirsannahay ee, stateka dee dowladda soomaaliya sii xukunta marka dowladda waxma magacaawdeen waxaa wax magacaabay statekunba wax laga soo magacaabaa raggaas horay u magacoonaayanoo stateka jubbaland baa soo magacaawday haddana ayagii baa bedelay marka warqadaasun bay meesha ku joogeen ee, ciddii shalay soo magacawdayna badiyaana bedeshay marka ee, waa dad hore oo soo shaqeeya degmadan usoo shaqeeya laakiin hadda wax xasaanad ay hayaan oo xil oo hadda ay gudoomiye ka yihiin oo ay hayaan ma jirto
waa gartay marka adiga sharciga aad wadatid waa kee ma jubbaland state mise dowladda Ma, sharciga aan wata dee sharci kalaa ma wadan karaba dalka waa federalism waxaa weeye inaad dadka inay iska tiraan ma aha. dalka waa federalism waa dareemi kartaba maamul goboleedya ee, dowladda dhaxana sharciyad umana inay dadka wax usoo magacawda marka waa maamul goboleedkan ka tirsanaa unbaa annagana soo magacaabay warqadaha qolada hore ay ku joogeen oo la bedelayna waa un ayagaana soo magacaabay ayaga soo magacaabay annagana hadda ayagaa nagu bedelay waana soo magacaaba waxaa shaki la gelinayaaba ee, ee, ahaanshaha madaxweynaha jubbaland ee, inuu madaxweyne yahay ee, dowladda dhexiso xaq uma lahan ee, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay ka shaqayso arrimaha maamulka
wasaaradda arrimaha gudaha inay wax magacaawda marna sharciyad uma yeelanayso ee, waa in dastuurka la bedelaa oo ama afti loo qaadaa ama maarata baarlamaan la mariyaa oo howl badan la mariyaa oo dowladda federaalka aalka laga leeyahay laga saaraa arrintaas waa u baahan tahay shaqo badan laakiin inta dowladda federaalka ah la leeyahay oo isteedada jiraan dowladda sharciyad umale inay wax magacaawda oo maamul oo waxaa weeye sharciyad waxaa iskale statekaas laga tirsan yahay Ee, taas waa halkaas tan kale dee khilaafka ka dhexeeya ee, jubbaland iyo madaxda sare ee dowladda waa khilaaf ayaga u dhexeeya ayagaa siga ku xalisanayana yaqaana statekana hadda waa dhisan waa shaqeynaya marka ee, dowladda marka wax lama magacaabi karto oo uma magacaabi karto maamul goboleedyada Ee, gacanta inay la gashana sharciyad uma leh
waa gartay marka sidaan xal miya ciidana isku hor fadhiga magaalada qaarna jubbaland ay taageersan yihiin qaarna ee dowladda dhexe ee soomaaliya ay taageersan yihiin magaaladana baardheerana waxaa la soconaa in ay- ay- ay maaragtay xe- saacadihii ugu dambeeyey ay wajahaysay labo ciidan oo dhinacyo kala duwan ah marka bal ka waran arrinta maya niyow ee, wax ciidan ah oo yani iskor fadhi kale iyo dhibaato kale ee, degmada ma jirin taryahana degmada way shaqeynaysa wax dhibaana kama jirin Ee, nin taliyaha ciidanka ah baa kusoo kordha saa hore kugu sheegay khilaafkan iyo buuqan maanta isagaa dhaliyey oo wixii sharciyada ahaa oo rasmiga ah buu ka leexday oo wuxuu damcay inuu garab siiyo dadkii la bedelay oo hadda sharciyad ay dadka u maamulaan baan haysan inuu garab siiyo taas marka waxay keentay iska horkeen iyo iska horimaad iyo maadaama in si kale u shaqeynayo uu ahaa ee uu sharciyada baal maray sharciyada haddii la baal maro dadku waa iska hor imaanayaan marka laakiin hore usii shaqeynaynay haddana ti ayada way dantay oo shaqada way socotaa waa caadi oo hadda waxa yani isabad annaga ku shaqeynayna waxa daclaad iyo wax buuqaana ma jiraan maxaa keena marka in xarumihii degmada aada xoog xoog kula wareegtaan adigoo ciidan adeegsanaya haddii degmadooda iyo xaaladdeeda degan tahay
maya xarumaha degmada dee waxaa ku sheegay degmada hore aan ugu shaqeynaynay shaqada way socotay ee dhawaanahan ee waxa weeye ninkaas taliyaha soo ziyaad aan ku yidhi ninka taliyaha ahaa marka shaqada lagu shaqeynayo degmadii ee dadka ku shaqeynaya halkuu ku garabsiin lahaabaa wuxuu galay inuu keeno dadka hore degmada ka baxay oo la bedelay oo shaqada ka fariistay inuu yidhaha dadkaas aan la shaqeynaynaa in marka waxa weeye ee, dhaqdhaqaaqa uu yimaado maadaama waxa weeye khilaafaad uu yimid taasaa keentay ayadana hadda way dhamaatay waxay ku dhamaatay dadka sharci ahaan inay shaqeeyaan dad kalena dee waa dad la bedelay ay maaragtay tookadooda xilliga ay sugaan muxuu ku andacoonaya marka taliyaha taliyaha wuxuu ku andacoonaya wax isaga baan u oolin taliyahan waa ciidan waa nin sargaalla afaaro maamul ee, uma yaalla uma taalla marka ciidanka waxaa la rabaa inuu deganaashada iyo amniga ee, deegaanka u ilaaliyo inuu dalka cadowga ka ilaaliyo al-shabaab baa dadka dhibaataynada dagaal u baahanaya inuu la dagaala laakiin deegaan nabad ah oo shalay cidda wax bedelaysa ay soo bedeshay oo hadba cidda waraaq haysata in lala shaqeeyo ay tahay inuu isaga rabitaan shakhsiyadeed iyo rabitaan adiga qaab kale ku salaysan inuu la yimid baa ka dhacday marka taliyaha markaas uu ku qaldamay ti ayadana de uu ka shalaa waxay keenaysaa inuu ciidankiisa burbura waayo ciidanka waxaa weeyaan anaga mas-uuliyiin baa nahay Eh, ciidanka waa ciidanka aan la soo halkanay waa ciidankanay aad jirta marka laakiin meesha wax laga magacaabo ama warqadaha laga helaa waxay tahay stateka laga tirsan yahay qofkii warqadaas unbaa laga helaa warqadaana lagu shaqeeyaa cid kale maanta warqad ku siin kartana ma jirto marka taliyaha marka qaab cadiifad iyo qaab rabitaan shakhsiyadeed baa qaaday tii ayada aheedna waxay keentay dee inuu ciidankiisa kala qaybsamo oo eh, saraakiishi iyo dadka waxgaradkaa dhan ay u arkaan inuu taliyaha wuxuu ka shaqeynaya qalad ay tahay maxaad soo jeedinaysaa ugu dambayntii
gudamaynta waxaan soo jeedinayaa ee, dadka dalka waxa weye amnigiisa iyo kala damayntiisa iyo maaragtay nabadgelyada iyo horumarka in laga shaqeeyaa muhiim ah ma ahan in qaf la geliyo dadka dadka la dhibaateeyo degenaashada dadka laga qaada dalka sharciyad buu leeyahay sharciyadiisa in loo hogaansamo maamul goboleed baa dalka ka jira ee, dowladda dhexana waa jirtaa maamul goboleedka wuxuu sharci u leeyahay waxaa weeye statekaas oo xukumeyn oo isaga maamulo inuu wax bedela waxna magacaaba horeyna way usoo jirto waa lagu shaqeynaya haddana way socon doontaa way jiri doontaa doorka marka waxaa weeyaan eh, dowladda ay leedahayna waa inay dalka kor ka maamusho marka waxaa noogu baaqayaa marka dadka midnimo iyo wanaagga iyo horumarka iyo eh, waxaa la yidhahaa amniga in la shaqeeyo dalka aan la dhibaateynin qalqal aan la gelinin dowladda waxaad moodaa baryahan damba waxay ka shaqeynaysa wax aan dalka dan u ahayn inay- inay tahay sababtoo ah al-shabaab baa carrada jooga deegaano badan baan xor ahayn waad la socotaan degmooyinka isuma gudbi karaan mar walba arbushaad baa dhaca oo magaalada kama foga cadowga magaalooyin kama foga mar walba waad dareemi kartaan halka marka jeeda lagu bixin lahaa in dalka la xoreeyo oo degmooyinka maqan la qabto oo wadooyinka la isu fura in lagu mashquulo waxaa la yidhaahaa in la bederay baan garab siinaynaa iyo ciidamaan keenaynaa mar iyo kuwaan sii qaadaynaa iyo kuwii joogaan tashuush gelinaynaa sax maaha marka dibudhacday taas keenaysa waxaan ugu baaqayaa marka dowladda doorka ay leedahay oo dalka amnigiisa iyo horumarkiisa ah inay qaadato halka ay jeedi ku bixin lahayd inay wax burburiso
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil sheekh cabdi qoraax oo ah isagu maamulka jubbaland ay u magacaabeen degmada baardheer islamarkaana la wareegay xarumihii degmadaasi wixii weeraree ku soo kordha gobolka gado oo xiisad u dhaxaysa jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya ay ka taagan tahay waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga ee barnaamijyadeeda dambe
dalkii idinka qadrimay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada horeysyada raadiyaha cadadaha ayaad weli dhegeysanaysaan wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa u ambabaxay dalkaasi burkina faso wafdigu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxay ka qeybgeli doonaan shir ka sanadlaha ee parliamentary union of the o i c members state ayaa layidhi oo beri ka furmay magaalada waa dalkaasi burkina faso shirkan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan baarlamaanka wadamada ku bahoobay o i c ayaa sanad walba lagu qabtaa mid ka mid a caasimadaha wadamada xubnaha ka ah ururkan sanadkii hore waxa uu ka dhacay kasablanka caasimada dalka morocco shirkan oo ah mid lagu gorofeynayo laguna difaacayo danaha wadamada dadyowgooda muslimiinta u badan yihiin ayaa waxay ka ayaa waxa ay qeyb ka ah dhammaan wadamada carabeed qaar ka mid a wadamada qaaradda afrika sidoo kale qaar ka mid a wadamada latin america dalalka turkiga iyo iiraan
miyaa kayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo
mudana mudane hoo boqolkan dollar ii sarif ken aan kuu sarife ow okyaala ayaab u siibatay haa si fiican baan isaga eegayaa waa tan lacagtaadii ee qaado waaw mudane bac buuxda ayaad i siisay haayo siday u tiro badan tahay uma taya badna
lacagtii aan ku siiye waxaad ku eegtay ookiyaalo iska daa indhahaagee tanna gacmihii ayay qancilaadahay ee maxay tahay haa oo doolarka dalkiisa ayaa ka taxadiray tanna waa shilin soomaali cidna uma maqna ceelna uma qodna
allow lacagteennii oo luul ka qaalisan aan saarnaa dhaayaha
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaaqo intuu degay qarbame oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarbameer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo garab qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
waaga dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada wareysyada raadiyo hadaade ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelixaaf ayaa waxa uu magacaabay taliyaal cusub waxaa uu magacaabay gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelixaaf ayaa taliyaha amniga gobolka mudug u magacaabay gaashaanle gaashaanle duraan cabdixaashi halka taliya ku-xigeenna loo magacaabay dhamme mahad axmed warsame war qoraala ka soo baxay madaxweynaha galmudug ayaa waxaa u qornaa sidan markuu arkay qodobka kontonaad farqadiisa shanaad dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay waa habaca ka jira arrimaha amniga gobolka mudug markuu tixgeliyey xaaladda uu ku sugan yahay gobolka mudug iyo baahiyaha loo qabo in la xoojiyo arrimaha amniga gobolka mudug wuxuu magacaabay qodobka koowaad gaashaanle duraan cabdi xaashi taliyaha amniga gobolka mudug dhamme mahad axmed warsame taliya ku-xigeenka amniga gobolka mudug ayaa loo magacaabay qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqan gelaya ayaa la yidhi marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa uuna saxiixay saaxiib yaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka aan isla soo gaarnay alaaba xilligan oo kale waxaad dhegaysataan xubinta ka saaxiibada kalamaan
waxaan dhashay anoo xora
waxaan dhiman dhimaanaanoo xoraa war ninkan yaa xornimadii ka qaaday war dad ku dhow addoon ilaahay ulan hureba majara waxaan dhashay anoo xora waxaan dhiman anoo xora allaha u naxariistee abwaan cabdi maxamed aamiinaa lahaa midhahaas waxaana qaaday allaha u naxariistee daa'uud cali masxaf oo jimcihii jigjiga ku dhintay ayagoo xoray labaduba dhasheen ayagoo xorana way dhinteen walle haddii jaangow daa'uud raacay kabanna in la xabaalaye ha xabaalin kabanka weli jiimaa jooge akhyaare anuga filfila kasayna war weli saalax qaasim baa nool war ilaahay naarisa daawud almasab may baha kaha suuside xabad kama tagaan ahay suhufi haadiraan ahay xogheentii warkaan ahay xog aruuriyaan ahay xaruntii midnimaday waa xaaladduunye xamaroon xabaaliyo xay nool miduu noqon xagna uma baxaanahay war waa heeskii ugu dambeeyey oo allaha u naxariistay xuseen uu faarax sameeyey eryadiisa daa'uudna qaaday allaha u naxariistay mar dambe qaadi maaye war nimayow allah u naxariistay daawud cali masafanna waxaan ku xasuustaa tacajabay tacajabay baliyay u tali u talin tobanka madaxweyne allah u naxariistee iyadana abwaan guuraa sameeyey shakfir guda nooli guuro war nin dhintay iyo nin noolba naxariista ilaahay waa u baahan yihiin war xasan aadan samatar wuxuu yidhi haddaan masrax soo istaago daa'uudna garabkayga taagnayn kalsooni ma qabu yidhi estii garoyay gabal ku dhac ma daa'uud baa la xameeyey sowmaihii gadeedii gorayoy gabal ku dhac war gorayay gabal ku dhac abwaankaariyaa sameeyey jaangow baana la xameeyey labadaba allah u naxariistay horta ma dad maran baa tiid warwariyaashaa markii wariye laga xidha maanta oo dhan waa qayliyaan maanta iyo abwaaniinta laga xidhay calaa kulli xaal bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee ilaahu buddiisa u nuuri daa'uud cali masxaf
godka dhacdiisa waa godan yahay geedku mayaalo nin guuligiisu gargaaro waa gudbaa war ninkan shaqada ka hadlaya hadalkiisa godkan ka gartaye ilaahay godka daawud ha u nuuriyo
waryaanen war ma haysiine somalilan iyo soomaaliya markii hore dagaal siyaasadeed baa ka dhexeeyey laakiin hadda mid saxaafeed baa ku soo biiray war masooljo iyo nusaj baa islaayey war ma eefaji baa laysku laaqaya adeer waxaa jumhuuriyadda somalilan soo gala ee ruwaayada xabsiga liintu ku cabi doonaan war geedkii kalamaan ma somalilan baa maanta qabsatay ambaradabshideey somalilan waa jumhuuriyad barakaysan ee hawareeri waar ugu daro ciddii faraha la gashaana way ku gubanaysaa
warnimiya ugeega somalilan oo maareeyin dhimangana gobsiti war somalilan soo dhulkii soomaaliya maaha maxaa idin qabsada maxaase laydinka qabsadaa war kalamaan haddaan nahay anigu waxaan qabaa somalilan ictiraafka in la siiyo horaa waxaa loo yidhi ninkii gooni u goosto oo gees u guuro gabalkiisaa dhacaayo war niyo ninkan karkaga siiya gabal kuu dhaadhe war wadda wakhdanaha nala waalanee tv-gii astaan qaybtii somalilan ka shaqaynaysay xildhibaano honkaybil soo adeegsatay baa ku kacay waxayna dhaheen tv-ga waxa iska leh taliyaha nabad sugidda soomaaliya guri kastoo hargeyso ku yaalana tv-ga astaan waa la geliyey g b arsaana ku xidhan taliyuhuna xamar buu kala soconayaa markaa waxay dhaheen xildhibaanadu dagaalka somalilan lagu soo qaaday waa dhinacyo badan yahay war markaa qoladanaanu jaarka nahay ma cidiya ku dagaalanba awalba waan ogaa somalilan cid surdoonka kaga horraysaa inaanay jirin xogtaana waa lagu kalsoonaan karaa eebbaagoo xog lagu kalsoon yahay ma hayside dagaalka saxafiyiinta ka dhexeeya yaan la siyaasadaynin oday cabdullow xabsiga liinta ku cabbi doontaa aryaa liinin heesta ma liitaan la yidhiye laanlaankan inyi iska dhaafti dadkaaga dhinac ka raac nin aloolqanuun haysa waa reesahaa liima dhanaan aloolqanuun nin haysa waa reesahaa liima dhanaan cabdullow dadkaaga dhinac ka raac ma diidanine laakiin farafaraynta ha laga daayo somalilan gabooso waa kaa yeela kowdhe dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac war hooy hooy dhinac ka raac adiguba adeer sidaa maahe waxa weeyaan wixii dhacayaba dhankiisa hayaha waa deniga dhabta allow dhowr allow dhowr somalilan allow dhowr warwar ma haysiine rugtii ganacsiga gobolka banaadir ee shabaab magacaabeen waa la kala dirayaa la yidhi walle malmaluuq baan laydinka taakelayn waryareen madaxdii u xidhan baa maxaa la kala diray aryaadhaha hore waxaa loo yidhi nin la soo xirayow ku sii xiri war waxaa kaloo la yidhi xor haddaad tahay nin la soo xiray oo xog kaa haya waa ku xidhaya warwarka naga dhexgelinine gudoomiyihii ku-xigeenkiisii waa xihan yihiin intii kalena wasiirkii ganacsigaa kala diray war haddii ganacsatadii la kala diray dadka yaa wax u keenaya war waxaa la kala diray waa ganacsatadii uu shabaab magacaabay war horta tiri g away four g baa ka dambeeyey war dunidu way hormartayo 5G baa la hiigsanayaa war war ma haysiine tiri g iyo ganacsatadaba gabayra madax u ah war jenaraal indhacadda wuxuu yidhi xildhibaano iyo wasiiro shabaab ayaa jooga uu yidhi marka maxaa ganacsatada keliya laga rabaa maandow wax ma kala ogide wasiiradu iyo xildhibaanaduba xasaasiyad ayay leeyihiin ambaroy xildhibaanada iyo wasiirada xasaasiya waa la daaweeyaahe lagama daaweeyo walaana wax ma kala ogidine maafiyada talyaanigu wasiiro iyo xildhibaano iyo taliyayaal ciidan bay ku leedaha dowladda war kuwaas birigaata roosa la yidhaahdaa warwar ma haysaane dhuulsamareeb laba magac baa ka soo baxday dhegay dhegdheer waan ogeynay maxaa ku soo darsamay mayamyam iyo qadaadweyn baa laga helay qoobey iyo madaxey maa iscasilay maya dhaadiiga iyo meeli degan war carabeeyiindhe ha ku soo biiri war maahina musuq iyo maasuqa amaha soo galayaa la yidhi cadku soomaaliga xusheegeeda sidan baan ku nacay war warka naga suga waxaa soo baxay nus iyo e v c laba nin oo la kala yidhaa aryaadhaha e v c waaba gardhee muskaanu intuu ka yimid four bonty five kiyoo la kala jaray amuu yahay war allero magacyadiin makuu jinka naga tag annaguba kuwiina qowdhan iyo kowdha iyo kowdha iyo fowbar iyo fowbar hal u dul qaadannaahay warka naga suga anigu nuska waxaan u qaatay lacagtimaha laga rabayaa wax ka dhiman yihiinaan u filaa anna e v c ga waxaan u qaatay iigu soo tuuraan ku doortee war wado wado wado waxay isugu timi fadlan lacag ku shuba sow maaha war xildhibaanada galmudug markay guddoomiyaha dooranayeen oo xoogaha lacag loo kala tuuray maqaayaday isku balansadeen kadibna waxay ku ducaysteen ilaahayow maalin walba doorasho ka dhig war nimanyow labaatankii xildhibaano alsunno ayay ilaa hadda shaqadii waxay yiran tahaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay labaatanka xildhibaanoo lixdan iyo sagaalka kale ka muhiimsan sow baarlamaankii cod ku kala bixi jiray maaha mise meesha wax kalaa ku jira aryaadhaha horaa waxaa loo yidhi gardarra garab og lagama kaco mugga labaatankaasu garabay heestaanaan u filay waxaa kaloo la yidhi mukulaal minankeedii joogtaa miciyo libaax bay leedahay war arrinta labaatanka ma ahane macalinkaa gadaal taagan aryaada shiikh cabdixay iyo shala khudbadii jimcada uga hadlay doorashada galmudug wuxuu yidhi soomaaliya waxay ka tegi laadaha wadaaddo ciyaalka xaafadduna waxay yidhaahdaan meel heblay ka shidan tahay marka wadaadow maanta adinku waddanku idiin shidan yahaye waxna laydinma sheegi kare wax isku sheega war may waalin sheegayaan madi wadanka gobsadaan amay fadaana bilaamayti waysi kooburiyaas ima kooburiyaas inuu isku gobsadaan war shiikh shaakir taladas ma qaatay war reer jabuuti waxay dhihi jireen walwaaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii wakaas walwaleeyo war kalaa yimid wadaadkeennii wakaa aryaadhaha galmudug waa naga cilmi badan tahay waxaan arka xildhibaano gaalkacyo lagu dhaari haayo oo la yidhi mid walbaow kitaabkii lagugu dhaari lahay hore u soo qaado mugaasa mid walba wuxuu heli kara soo qaata mid safiino salaad soo qaata mid arbiciinki soo qaata mid kutubki weynaay soo qaata mid ajruumi soo qaata ku minhaaj soo qaata mid mawliid soo qaata iyo mid burda soo qaata ay naqdeen aan la tacajubay ka kadibna waxaan idhi arjumi iyo arbicin akhyaar ku dhaarataan arka arjumi iyo arbicin akhyaar ku dhaarataan arka haye cabdulla waxaad noo caddaysay inaad ku xidhan tahay facebooka guure iyo usaad haynosh waraada magacyada allaa lagu dhaartaaye kutub la soo qaatay iyo kutub laga soo tegey looma baahna war anugu waxaan la yaaba abwaan axmed sahalow laba farood safiino salaad saartay cilmi baaris galmudug ma saasaa u dambaysay war abwaan xildhibaan maxamed sahal shalow waa hadlay wuxuuna yidhi dhulka haddii cabirkiisu luma waxaa laga soo bilaabaa meeshii derbi ugu dhoweyd galmudugna cabirkeedii waa lumay waxaanan ka soo bilaabaynaa meeshii ugu dambaysay alla qayla dhaanta anku qaatumeeste maahinoohe war qaatumiya cali khaliifka leerwaayahan lama arag yuusuf cali samatara wakiil u ah war ninkaa sheegaysa turkiga ugu dhumay ninkaa haddii la waayo marwaan baa laga rabaa waraadaa waxaan daan ugu daalin galmudug dhibaatada haysataa waxay tahay wax gurad iyo wax garadaa la kala garan la'ya haaho horaa waxaa loo yidhi dadaba la xiriirsho ma lehe dibna la xiriirsho u leeyahay faradufille awal duugayaan war war ma haysaana jawhar arrin laga naxaa ka dhacday oday baa wiilkiisa intuu ku soo dhegay ricamal u bireeyey hayehe mugow bireeyo ma karsadahe war ologidha hadday dariig ahaayey horta arrintu waa arrin laga murugoodo balaayaduna hadday waarto looma fadhiba ka soo baxda nina gabanka ou dhala gacantiisa kuma dileema markaad gaajootaad garabba maalin dubataahaan maqli jiray war waa gadeedii iyo odaygii waa la soo qabtay war hati ka horba oday tadfiir ee hawaadle ologshay kogooriyey ha kaas ama lahaayay kanna yaa shabeellada dhexe odayaasha jooga waa roonaa jireen axaa ku dhac ma waasheen wareedha waxgarad wax guradaa bedele miyaan lagu dhihin jidhgooyadii yaa ku badatay war godax barre wuxuu yidhi puntland inaan imtixaanka ka qaadno waa diiday shahaadooyinkiina wax naga rabaan lama iswaafiqaysana ma ahan war maxkamadda adduunku miyamaar waxay ku xukuntay muslimiintii rabinji in dhulkooda lagu soo celiyo hayehe beledka marka ahay ma ka guurayaan mugga war maya naagta waa laydee aan sunsinjii la dhahayey miyaa la rabaa mar labaad inay xasuuqdo warwar ma haysiina muslimiinta shiinaha xelaan la geliyaa la yidhi dhibaataana haysto waa go'doon war shiinaha cudura la aqoona ka dilaacinayo war maxaad shiinaha ka rabtiin annagaba dhagaxaana go'doomiyey war meesha uu dhulgariirka ka dhacay waa turkiga war yaa turkiga dhibaatada dhulgariirka allaha ka badbaajiyey annagaba qarax gariiraana wareershe nugu kala kaxeeya meesha aryadhaha muslimiinta shiinuhu waxau ka rabaa sabeed ha dile aryaha odayaasha ilmaha shabeellada dhexe ilmahooda allah ka badbaadiyey iimaanka allah geliyey waryaa wax gurad iyo wax garad kala aqoonsada horta waryaada galmudug waryaada galmudug xildhibaanadii madaxweynaha xaqay ku wada dooranay kala garto waryaada sharciga ilaasha war xishoada
nabataga tufta idin dish
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa u dambeysay barnaamijka dhegeystayaal waxaa soo saaran igoo jarmaarkaa islaaniga idinla socodsiinayay dhanka farsamada waxaa iga saaciidayey saaxiibkay haashim yare intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogtee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogtee